أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعين أma bعdu waxaan soo haynay tafsiru suurati faaطir casharkeena wuxuu ka bilaabmayaa aayadda شhan iyo tobnaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi yaa أyuha الnaasu antum اlfuqaraaءu ilى اllah yaa أyuhaa hooy annaasu dadow antum idinka alfuqaraau kuwa u baahan ayaa tihiin ilallaahi alle intii ka ah kuwa u baahan oo fuqara u ah ayaa tihiin wallaahu allana huwa isagu alghaniyu weeyaan alla deeqtoon oo addoommadiisa ka deeqtoon oo ka maarmo alxamiidu almaxmuudu ee la mahadiyo waay in yasha haddii uu doono yudhibkum idin tegsiiye waa idin tegsiinayaa adduunyadan buu idinka tegsiinayaa waya'ti la imaadee bikhalqin uun ayuu la imaanayaa uunka oo jadiidin cusub khalqi cusub abuur cusub iyo dad cusub ayuu la imaanayaa oo idinka aan ahayn wamaa daalika kaagaasna ma ahaanin calallaahi alla korkiisa bicasiizin bishadiidin mid ku adag ma ahan ilaahay agtiisa aayaddan markii allah subxaanahu watacaala da uu kasoo hadlay makhluuqa iyo cajsigooda iyo cibaado inaynan astaahilin iyo markuu ka hadlay oo aayaddii tan ka horreysay ay ahayd in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walow samicuu ma stajaabuu lakum wa yowma alqiyaamati yakfuruuna bishirkikum aayaddaa markay noo soo hormartay buu allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy annaasu dadow antum idinku alfuqaraau dawulxaajati baahi kuwa u saaxiiba ayaa tihiin ilaa rabbikum yacni ilallaahi alle intii ka ah aada u baahi qabtaan ay antum dawulxaajati baa tihiin baahi kuwa u saaxiiba waalfaqri faqri kuwa u saaxiibaa tihiin ilaa rabbikum rabbigiinaad faqri iyo baahi ugu dhib qabtaan oo isaga kama maarmaysaan marka haddaad baahidiinu xaggaa ay jirto fa iyaahu facbuduu waay marka waa marka isaga keliya caabuda haddaydnan ka dhammayn isaga oo aydnan ka maarmay aydnan ka maarmi karin isaga keliya caabuda wa fii ridaahu fasaaricuu raalli ahaanshadiisana u degdega markaad saa samayshaan maxaa dhacaya yuqnikum min faqrikum faqrigiina uu idinka deeqayaa alla waay marka antum ulfuqaraau ilallaahi waxaa dimnisan oo ku dhex jiro cibaado in layska rabo mar haddaad baahi qabtaan ood baahan tihiin oo rabbi aada u baahi qabtaan isaga keliya cibaadada ku kooba waayahay maadaama baahidiina isaga keliya xaggiisa ay ahaatay oo waxa aad isaga baahi uga qabtaan ood ugu baahan tihiin meel kalood ka helaysaan maadaama aynan jirin cibaadada meel kale hala aadinino wallaahu alla huwa isagu alghaniyu weeyaan alla addoommadiisa ka deeqtoon oo cibaadadoodu ka maarmaa alghaniyu marka la leeyahay ay can cibaadatikum waay ilaahay cibaadada aada samaynaysaan baahi uma qabo waa ka maarmaa oo khalqiga oo dhan haddaysan isaga caabudin wax ka nuqsaamaya oo mulkigiisa ka mid ah ma jiraan ayb wallaahu alla huwa isagu alghaniyu wayaan alla addoommadiisa ka maarmo oo ka deeqtoon alxamiidu almaxmuudu ee la mahadiyo in yashaa haddii uu doono alle yudhib idin tagsiiye kum idinka idinka waa idin tagsiinayaa hadduu alla doono tagsiintuna marka waxay tahay waa laidin waa idin halaagayaa waana idin baabi-ina adduunyadii buu idinka kaxaynayaa waya'ti la imaadee bikhalqin khalqi khalqiga oo jadiidin cusub makhluuq cusub oo idinka idinka duwan ayuu la imaanayaa alle haddii uu doono wamaa daalika kaagaas oo inuu idinka idin baabi-iyo makhluuq cusubna uu la yimaado calallaahi alla korkiisa bicasiizin mid ku adag ma aha walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa qiyaamaha marka la tago ee dadku musuq maasuq meel uu ka jira ma aha ee qof kale dembigiis cid kale loo saa qof dembigii cid kale loo saari maayo nina diyaar uma aha inuu dembi qof kale ou qaato meeshii marka waa meel marka yacnii howl iyo shiddo aada u badan ay ka jirto marka allah wuxuu leeyahay walaa taziru ma xambaarayso waasiratun naf dambowday wisra ukhraa tu kale dembigeed xambaari mayso oo keeda unbaa lagu kiiskeeda unbaa lagu qaadayaa qof kale kiiskiisa lagu qaadi maayo wain tadcuu hadday u yeerto muhqalatun tu la cusleeyey ilaa ximlihaa shayga lagu cusleeyey ee dembiga ah intii ka ah in laga qaado hadday sidaa ugu yeerto laa yuxmal laga qaadi maayo minhu xaggiisa shay-un waxba laga qaadi maayo laga soo xambaari maayo walow kaana haba ahaado almadcuwu midka yacnii yeera yeerayo daa qurbaaq ah ka loo yeerayo daa qurbaaq qaraababa ha u saaxiib ahaadee midka loo yeeranayo wax iga qaad la dhahayo qaraababa ha u saaxiib ahaado inamaa tundiru waxaad u digaysaa adiga un nebiyow aladiina kuwii unbaad u digaysaa yakshawna cabsanayeen rabbahum rabbigood ka cabsanayeen bilgeybi xaal uu uga sugan yahay qeyb iyagoon u jeedin kuwa rabbigood ka baqayo unbaad adiga yacnii u aada u digaysaa oo digniintaadu ay anfacaysaa wa aqaamuu oogeen alsalaata salaadana toosiyeen waman qofkii tasakaa isdahiro oo kufri iyo macaasi iyo bidco iyo dunuub qofkii iska dahiray fa inamaa wax kale ma ahna yatasakaa wuu isdahirayaa linafsihi nafsadiisa unbuu isku dahirayaa wa ilallaahi alle intii ka ah ayaa almasiiru ahaanshada ay ahaatay xagga alle unbaa loo ahaanayaa labadan aayadoodna de mowqifkii aakhire ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ka waramayaa inaan waxba layska xambaaraynin oo aan layska qaadaynin walaa tasiru ma xambaarayso waasiratu naf iyada dembowday oo dembi uu saaran yahay wisra ukhraa naf kale culayskeeda iyo dembigeeda ma qaadayso oo teedii unbay xambaaraysaa tuddadow ma qaadayso marka la leeyahay marka teeda unbay xambaaraysaa adiga midda aada gashay waa laba dhinac bay ayay ka imaaneysaa midkii adiga aada yacni si mubaashira u samaysay iyo midkii aada adiga sabab u ahayd waa lagu saarayaa maxaa yeelay yacni kaad mubaashirka u samaysayna adaaba toos u sameeyey kan aada sababta u samaysayna adiga ficilkaaga dhinac buu uga jiraa oo ficilkaagii dhinac buu uga jiraa saa darteed marka haddaad intaad xumaan ka shaqaysay oo dadkii bartay ood adigii dhimatay intii kaa baratayna ay ku camal falayaan adigiina aadan ka toobadkeenin adoon ka toobadkeenin aad dhimatay dunuubta dadkaa ay samaynayaan adna waxbaa ku leedahay oo lagu saara hore waxaan usoo marnay liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamati wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilmin alaa saaa maa yasiruun marka wixii aada sabab u noqotay iyo waxaad mubaashir u noqotay adugu dembigaagii un waayo kaas laakiin mid aan sababna kaa gelin mubaasharana aan kaa gelin toos iyo si dadban midna aadan uga qeyb qaadanin adiga lagu saari maayo sababkana waxaa ka mid ah inaad adiga dadka dulmiso oo qofkii aada dulmisay adoon ka xalaal dalbanin hadduu dhintay isaga adigiina ama adigii aada dhimatoon lagu cafinin qiyaamaha markii la tago dembiga isaga ka imaanayo ee dunuubtiisii waa dhici kartaa in adiga lagu saaro xasanaadkaagii baa la qaadayaa asaa la siinayaa hadduu xasanaadkaagii dhammaado dadka aada dulmisayna ay soo taagan yihiin dembigoodaad xambaaraysaa xadiidkii atadruuna man ilmuflisu nebigu uu yidhi ma garanaysaan muflis yaa la yidhaahdaa qofka cayrta ah markaasay saxaabadu yidhaahdeen almuflisu fiina man laa dirhama lahu walaa mataac muflis innaga dhexdeenna waa midkaan alaab iyo dirham midna aan haysanin markaasuu yidhi almuflisu min ummatii man ya'tii yowma alqiyaamati bisalaatin wa siyaamin wa sadaqatin nin acmaal la imaanaya qiyaamaha wayaأtii waqad shatama hada wadaraba hada waakala maala hada wasafaka dama hada acmaalna waa la yimid dulmina waa la yimid madaalim midkan waa caayay midkan waa dharbaaxay midkan waa dilay dhiig buu ka qabaa midkan maalkiisiibuu dhacay fayucdaa hada min xasanaatihi wahada min xasanaatihi kan baa waxaa la siinayaa xasanaadkiisa kanna xasanaadkiisaa la siinayaa hadday dhammaadaan ukhida min sayi-aati saaxibihi ayaa la qaadayaa fa urixat calayhi korkiisaa la saaraya uma urixa fi nnaar naar ayaa markaa la gelinayaa lagu ridayaa marka qofku waa inuu dulmigana iska ilaaliya walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa yacnii adiga haddaadan cidna dulminin dembina aadan sabab iyo mubaasharo midna aadan ku lahayn ee ilaahay dembi ku saari maayo naf kale ay gashay wain tadcu muhqalatun wain tadcu haddii ay u yeerto muhqalatun mid la cusleeyey naf yacnii dembi lagu cusleeyey ilaa ximlihaa yacnii wixii lagu cusleeyey ee iyada dusha loo saaray intii ka ah ay ugu yeerato ama ilaa wadci ximlihaa culayskeeda dejintiisa hadday u yeerato laa yuxmal la qaadi maayo lama xambaarayo minhu xaggiisa ximligu xaggiisa shay-un waxba laga qaadi maayo walow kaana haba ahaado daa qurbaa kaanada isimkeeda maqan waa maxduuf waa layska garanaa laakiin ay walow kaana aladii tas'aluhu an yaxmila canhaa midka ay weydiisanayso inuu ka qaado haba ahaado daa qurbaa dhowaansho mid u saaxiiba marka walow kaana almadcuwu kan loo yeeranayo war hebelow wax iga qaad midka la dhahayo haba ahaado daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba kaad dhashay xataa haddii uu yahay waxba kaa qaadi maayo ayb macnahaasaa marka meeshii ku jiro inamaa tundiru aladiina yakshawna rabbahum inamaa wax kale ma ahne tundiru waxaad u digaysaa adiga aladiina kuwa yakshawna rabbahum rabbigood kuwa ka cabsanayo bilgeybi xaal ou qeyb uga sugan yahay oo rabbigood aynan u jeedin markay rabbi ka cabsanayaan uma jeedaan oo isaga ma arkayaan wa aqaamuu oogeen asalaata salaada kuwa oogay unbaad adiga u digaysaa macnaha nebigu digniintiisu waa caam laakiin kuwanaa ku intifaacaya waay waman qofkii tasakaa isdahiro oo kufri iyoiyo macaasi iyo bidca iska dahiro fa inamaa yatasakaa waa dahirayaa linafsihi nafsadiisa unbau isku dahirayaa oo nafciga arrintaa naftii unbay u laabanaysaa wa ilallaahi alle intii kaa unbaa almasiiru meesha loo ahaanaya ay ahaatay wamaa yastawi alacmaa walbasiiru wala dulumaatu wala nnuuru wala dillu wala alxaruur wamaa yastawi ma eka oo ma sinna alacmaa indhoole mid indhala oo alacmaa can diinillaahi ilaahay diinkiisa kaka indhahala iyo walbasiiru midka wax arkayo ee hanuunkiisa u jeedo ma sinna labadaas wala dulumaatu mugdiyaalana ma sinna waa shirkigiya iyo wala nuuru iyo iftiinku ma sinna mugdiyaal iyo iftiin ma sinna marka mugdigii waa la jamciyey haddaa aada u fiiriso nuurkiina waxaa laga dhigay mufrad oo isaga yacni waa la ifraadiyey macnaha marka meeshaas yaallo waxa uu yahay aldulumaat shirkiga waa mabaadi hal mabda' ma aha inkastoo uu mid uun isku yahay oo alkufru millatun waaxida uu yahay haddana shaydaanka duruqda uu dadka gaalnimada ugu ridaa waa badan tahay mid waa mulxid mid waawaa nasraani mid waa yahuudi mid waa wathani mid lo-dow caabudaa wahaakadaa mid diin dhanba maba lehba waxaas marka dhinacaa marka laga fiiriyaa wala dulumaatu loo yidhi mugdiyaalana ma sinna wala nuuru iyo iftiinka iftiinku waa hal dariiqa alle ile waa mideh ayb dulumaadka marka waxaa loo jeedaa kufriga nuurkana iimaankaa loo jeedaa waman kaana meytan faaxiyaynaahu wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mathaluhu fi ulumaati aayaddaasoo kaleu la macnaya wala dillu harna ma sinna iyo walalxaruuru iyo kulayl ma sinna waladillu dilliganna jannadaa loo jeedaa lianna wadillin mamduud buu alla yidhi jannada hooskeeda hoos taagan oo dheer buu nebiga ku sheegay wadilluhaa daa'imunna alla waa yiri hooskeedu waa joogto ukuluhaa daa'imun wadilluhaa ahay miraha iyo waxaa laga cunayana waa joogto harkeeduna waa joogto waladilu marka jannadii iyo walalxaruuru kulayl ma sinna meel kulayl badan alxaruurna naartaa loo jeedaa wamaa yastawii ma-aka al axyaau kuwa nool maxay ku noolaadeenna biliimaani iimaanka kuwa ku nool walal amwaatu iyo kuwa dhintay ee markaa kufriga la dhintee la baktiyey ee walal amwaatu bilkufri weeyaan ee xisan waa u nool yihiin haddana gaalkii iyo muslimkii baa marka midna mid nool laga dhiga midnan inuu dhintay in allaha alla yusmicu waa maqashiinayaa man ayuu maqashiyaa yashaa-u uu doonayo alla waanada cidou doono ayuu maqashiyaa ou ku anfacaa wamaa anta adigu ma tihid nebi moxamedow bimusmicin midkii maqashiinayo man kii maqashiinaya ma tihid filqubuuri qubuuraha ku sugan waxa qubuuraha ku jiro adiga mid wax maqashiin kara adiga ma tihid in anta maa anta adigu ma tihid ilaa nadiirun mid digaya unbaa tahay wax kale ma tihid adiga meeshan marka in allaha yusmicu man yashaa samaacaani waxaa loo jeedaa samaaca ticaadin wa qabuulin aqbalitaan iyo ku waansamid marka ilaahay ciddou doono asagaa maqashiiyo oo inay waansamaan ahaan ayuu ku maqashiinayaa wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur marka la leeyahayna qof qabri ku jiray dhintay sida adiga codkaaga iyo warkaaga aadan u gaarsiin karin waxaa lagu shabahayaa marka kuwa qubuurta ku jira gaalada qof ilaahay shaqaawo u qoray oo inuu gaalnimo ku dhinto uu u qoray adiga ma maqashiin kartid maqal ou ku intifaaco maqal ou isagu wax ku intifaaco ku waansamo oo hidaayada khalqi ee yacni qalbigiisa kuma abuuri kartid aayaddan marka caa-isha waxay ka fahamtay amwaadda inaysan waxba maqlin yacnii dadka dhintay waxba inaynan maqlaynin waxaana dhacday markii nebigu sal l slam beder dagaalkii beder markii nebigu uu ka uu ku guulaystay oo nimankii waaweynaayo maqaawiirta ahaayoo reer quraysh ee kufriga isku bahaystayna meel god ah uu ku riday ceel markaa gorof noqday uu ku riday uu isugu geeyey ayuu u dhawaaqay mid mid buu ugu dhawaaqay markaasaa cumar radia allahu canhu uu yidhi rasuul allowma waxaad u dhawaaqaysaa dad gogo-ay oo baaba-ay miyaad u dhawaaqaysaa oo naftiiba ka baxday markaa buu nebigu sal ll ly slam wuxuu yidhi maa antum biasmaca minhum idinku ma tihiin kuwa ka maqlid badan oo hadda waa imaqlayaan saa idinku imaqlaysaan iyaguna waa imaqlayaan ayuu yidhi marka xadiidkaas iyo marka la sheego caa-isha iyada waxay dhihi jirtay nebigu waa maqlayaan ma dhihine inahum layaclamuuna buu yidhi waa og yihiin wixii aan u sheegi jiray hadday ogaadeen ayuu yidhi lianna allaha tacaala ilaahay wuxuu leeyahay bay tiri wamaa anta bimusmicin man fi lqubuur laakiin xaqiiqatan aayadda iyo yacni xadiidka wax tacaaruda kama dhexeeyaan macnuhuna marka waxaa loo jeedaa amwaadda sida caadiga wax ma maqlaan haddii laakiin ilaahay subxaanahu watacaala uu doono mararka qaar ilaahay isagu waa maqashii karaa oo mararkaas de salaanta la salaamayaaba kamid a assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin haddaynan maqlaynin salaantu maxay yaa lagula khidaabayaa ee kuwan nebigu uu u maqashiiyey isaga oo ilaahay rasuulkiisa yacnii waa u maqashiiyey kuwa gaalada ah ee xadiidkii kale wuxuu ahaa meydka marka aada duugtaan waa kasoo gadoomaysaan wa inahu la yasmacu qarca nicaalikum isagoo maqlaya kabta shanqarteeda kabtiina markay shanqarayso shanqarteeda isagoo maqlaya marka meelihii inuu wax maqlaayo ay kusoo arooreen sideedaa loo daynayaa asalku laakiin sida caqliguna oo sida yacnii nusuustuna tusayso ee waxaa curfiga iyo caadada la arkayana ay tusayso de waa inuunan maqlaynin waxba mar hadduu qof kaa dhinto ku maqli maayo marka xadiidtu meelaha unbay tilmaantay aayadduna samaaca ay ka hadlayso iyo yacni ismaaca maqashiinta aayaddan ay ka warramayso waxa weeyaan adiga wax ma fahamsiin kartid oo ma hanuunin kartid waay macnaha waxaana ku tusaya in anta ilaa nadiir leanna dadkan hadda waa dhinteen laleeyahay waa gaaladii gaaladaa hadda waa dhinteen laleeyahayna noloshu waa ku jirtaa ile markaa nebigu ou la hadlaayo laakiin wax dhintay baa laga soo qaaday mar haddaynan anfac lahayn oo aynan ku intifaacaynin ayb qaar culimada kamida waxay leeyihin ada haddii iyaga maxaa loogu shabahay ahlu qubuur hadday ahlu qubuurku wax maqlayaan aduu masalo war ka taagan yahay khilaaf uu ka joogo weeyaan masaladaas waa maqlayaanna macnaheedu haddii la yihaha waa la baryi karaa ma aha ogow isaga haddii la yihaha mararka qaar waxbau maqlayaa ee hala tuugo oo xaajo hala warsada lama dhihina ogow dadka qaar baa marka islaazimiyo meelay ka keeneen kulle ma garanayno ayb wamaa anta adigu ma tihid bimusmicin mid maqashiinayo man axad mid maqashiinayo ma tihid filqubuuri qubuuraha dhexdooda ku sugan in anta maa anta adigu ma tihid ilaa nadiirun mid undigayaa tahay dadkan dacwada gaarsii udig khal intaa unba adi mas-uuliyadaadu ay tahay ee inaad qalbigooda waafajiso adiga shaqadaada ma aha mana lagugu kalifin mana awoodin inaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wanadiiraa marka mar haddii gaalnimadii de la yidhi waa dhim yacnii gaalkii laga soo qaaday wax dhintay mu'minkiina wax nool laga dhigo biiimaanihi uu ku nool yahay hade waa dhimasho iyo qofku inuu yacnii mayd wax la doorto ma aha oo qofku inuu yacnii qur-aan waxyiga nebigu sal ll slam uu la yimid ee qur-aanka iyo axaadiidta nebiga xikmadda rasuulka iyo qofku inuu eber ka ahaado ounan aqoon u yeelanin danaynin waa ku dhimanayaan dhimashadaasina marka nin walbaa meel unbay u joogtaa gaalku waa mayit sida qur-aanku uu tilmaamayo dadka muslimiintana de qofka aan diinta waxba ka aqoonin isaguna ee waxaa weeyaan uun waa jiran yahay un jiraa hayso maxaa yeelay jahligu waa jiro marka waa in jahliga laga baxaa oo lagu noolaado qur-aanka macaanidiisa iyo sunnada macaanideeda iyo in lagu camal falo si qofka uu u noqdo qof nool uu u noqdo inaa arsalnaaka inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay adiga bilxaqi baan kuula dirnay xaq xaqi baanu kuula dirnay bashiiran xaal aad tahay mid bishaaraynayo liman aطaacaka qofkii ku adeeco wanadiiran xaal aad tahay mid digayo liman casaaka qofkii ku caasiyo aada u digaysid wain min ummatin ummadi ma ahaanin ilaa haddii ay ahaato khalaa waxaa tegay fiihaa dhexdeeda nadiirun ku u digayo ummad ma jirto ilaa mid u digo ayaa tegay nadiirkaas marka uu digayo wuxuu noqon karaa rasuul wuxuu noqon karaa qof rasuulkaa dacwadiisii qaatay oo sii gudbinayu noqon karaa ilaahay aayaddan marka wuxuu ku tilmaamaa ummad meel degan ma jirin ama waqti joogtay ilaa waxaa tegay mid uun u digo ayay lahayd ayb nebiyun mundir nebi markaa yacnii u digo ayay lahayd ee marka aayaddan yacnii risaaladu yani waxay ka hadlaysaa aayaddani ummad yani guud ahaan dad waqti nool oo alla subxaanahu watacaala uunan rasuul usoo dirin ama rasuulkaasi mid wax ka qaatay risaalada ka fahmay ee markaa soo gaarsiiyo aan lahayn ma jirto qof qof way dhici kartaa risaalo inaynan soo gaarin dadka qaarkood ama qof qof iyo waa iska suuragal laakiin ummad waqti dhan nool in risaalo la-aan ay ahaato ilaahay kama dhigin sidaas walidaalika markuu alla doonay nabiy llaahi maxamed sal ll slam inuu ku khatimo risaalada isagoo muddo dheer hadda dhimashadiisa laga joogo ayaa risaaladiisu ay baaqi tahay dadkan marka hadda risaalada nebigu ay soo gaarto ma waxaa la leeyahay wax soo udigaa uma imaanin miyaa la dhihi karaa maya way u yimaadeen marka ilaahay dadka aad buu ugu naxariistay waana yacnii aad buuna u daryeelay marka uu usoo diray cid xujada ku oogto waxna fahamsiiso inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay bilxaqi baan kuula soo dirnay xaqi bashiiran xaal aad tahay ku bishaaraynayo wanadiiran xaal aad tahay mid digayo wain min ummatin ummad ma ahaanin oo ma jirto ilaa khalaa waxaa tegay fiihaa dhexdeeda nadiirun ku u digayo wain yukadibuuka faqad kadaba aladiina min qablihim tanna waa sabarsiin oo nebiga la sabarsiinayo wain yukadibuuka hadday ku beeniyaan faqad xaqiiqe ahee kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodii bilbayinaati xujooyin cadcad bay ula imaadeen wabizuburi ayay ula imaadeen suxuf iyo kutub iyo wabilkitaabi kitaab bay ula imaadeen almuniiri iftiiminayay wax uma markaa dabadeed akhadtu ladiina kuwii ayaan qabtay kafaruu kufriyey cadaab ayaan ku qabtay buu alla leeyahay fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiiri inkaari aniga doorinteyda doorinta doorinta maxaa laga wadaa doorinteydu wuxuu ka wadaa xaalkoodii siduu u fiicnaa markay rusushii caasiyeen baan xaaladoodii gediyey oo hadday amni ku jireenna khowf iyo cabsi hadday barwaaqo iyo haysteen iyo yacni barwaaqo ay ku jireenna abaar haddii ay isjeclaayeenna isnacayb cadaabna kor in looga keeno oo iyagii dhammaan marka laxaaqo oo ay kasoo harto degmooyinkii ay deganaayeen unbis fa kayfa kaana nakiiri macnaheeda inkaari ay takyiiri aniga doorinteyda fiiri waay doorinta alla uu doorinayana alla iskama dooriyo waxe in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim waay iyaga markay kufrigii la yimaadeen waxaa ku tacalluqay kufrigooda in ilaahay ciqaabay xaalkoodiina uu bedelay haddaad aragto marka ummad xaalkoodii la bedelay iyada ayaa acmaasheeda bedelantay oo xaaladda xaaladuhu waxay la socdaan acmaasha dadka camalkaaga unbaa adiga lagula ekaysiinayaa in badanna ilaahay waa iska dhaafayaa weliba wain yukadibuuka hadday ku beeniyeen faqad xaqiiqa ee kadaba aladiina kuwii way beeniyeen min qablihim iyaga ka horreeyey marka laba dhinacaa nabiga laga soo sabarsiiyey suuraddan waxaan soo marnay wain yukadibuuka faqad kudibat rusulun min qablika taa marka waxay ahayd nebi allow haddii adiga lagu beeniye rusulaa la beeniyey hortaa midaanina waa maxay hadday kuwaan wax beeniyeen hortood kuwa kalaa wax beeniyey waay macnaha marka labada aayad laba macnay ku kala dhacayaan mid waxay tahay rususha adiga waxaad la mid tahay rusushii la beeniyey tusaalaha aayaddanna waa maxay kuwaan waxay la mid yihiin adiga ku beeninayo kuwii hore oo ambiyada beeni jiray oo kale waa laba tusaalo laba dhinac laga kala tusay nabiga sala allahu calayhi wasalam jaa-athum waxaa u timid rusuluhum rusushoodiibaa u timid bilbayinaati bay ula yimaadeen xujooyin cadcad iyo wabizuburi ayay ula yimaadeen suxuf zubur marka almasbuurati shayga la qoro ayaa la yidhaahdaa wabilkitaabi kutub ayay ula imaadeen kitaab hadda waa la ifraadiyey al baa la geliyey jinsi baa laga wadaa marka jinsulkutub kutubtii ay lala yimid oo dhan baa soo gelayaan almuniiri ee wax iftiiminaya uma markaa dabadeed akhadtu ladiina kuwii ayaan qabtay kafaruu kufriyey fa kayfa sideebuu kaana ahaaday nakiirii inkaarii aniga inkiritaankayga iyo doorinta aan dooriyey xaalkooda alam tara ana allaha anzla min aلsamaaءi maءa faakhrajnaa bihi thamaraati mukhtalifa alwaanuha halkanna qudradii rabbi baa nala barayaa oo nala tusayaa buurihii baa nalaga tusayaa dhulkiina waa nalaga tusaa alam tara miyaadan arkin ana allaaha alle anzala inuu soo dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda uu kasoo dejiyey maa-an biyo fa akhrajnaa waxaan soo bixinay bihi bilmaa-i biyaha sababkooda waxaan kusoo bixinay thamaraatin miro ayaan kusoo saarnay miraha oo mukhtalifan ou kala duwanaanayo uu kala duwan yahay alwaanuhaa midabadeedu uu kala duwan yahay miro uu midabkiisu kala duwan yahay mid waa madow mid waa guduud mid waa jaalle mid waa cagaar midab kala duwan marka miro midabadiisu uu kala duwan yahay wa min aljibaali buurihii xaggoodana judadun ayaa ahaaday jidad ayaa ahaaday duruq ayaa ahaaday kuwaas oo biidun cad yacnii tubab cad ayaa ahaadeen biidun cad wa xumrun guduudan wa suudun e marka madow kuwaa oo mukhtalifun ou iskhilaafayu kala duwan yahay alwaanuhaa midabadeeda uu kala duwan yahay madowga madowga oo qaraabiibu aada u daranoo dugul ah ayb qaraabiibu iyo suudun labadan eray laba erayoo isku macno ah waay oo carabtu waxay yidhaahdaan madowga markay sifaynayaan marku aada u daran yahay ayaa waxay yidhaahdaan suudun hirbiibun suudun hirbiibun marka kirbiibku wuxuu raacaa suuduntou ka dambeeya mar walba laakiin hadda aayadda waqaraabiibu waqaraabiibuda soo horeyso tarkiibku marka wuxuu noqonayaa wasuudun jidad madmadow oo qaraabiibu aada u madow oo dugul ah af soomaaliga madowga markuu aada u daran yahay waxaan filayaa yacni madow dugul ah waayaa la yidhaahdaa aada u yacni madowgiisu u daran yahay waxaa kale yidhaahdaan hada aswadu xaalikun xaalik ayay na waa ku daraan ayb marka alla wuxuu leeyahay wa min annaasi dadkii xaggooda iyo wadawaabi iyo xoolihiina iyo wal wadawaabi waxa dhulka ku socdo ku kutubo nafleyda ah iyo wal ancaami xoolihiina mukhtalifun ku uu kala duwan yahay ayaa ahaaday alwaanuhu midabyadiisu kadalika sidaadaas oo kale inamaa wax kale ma ahna yaksha allaha alla waxaa ka cabsado min cibaadihi addoomihiisa xaal ay ka mid yihiin alculamaau kuwa ilaahay yaqaano in allaha alla casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag gafuurun dembi dhaaf badan ayb roobkii iyo anwaacda khalqigan oo kala duwan baa ilaahay qudradiisa lagu garana alam tara miyaadan arkin an allaha alla anzala inuu dejiyey min asamaa'i samada xaggeeda maa-an biyo inuu kasoo dejiyey fa akhrajnaa waxaan soo saarnay bihi bilmaa-i biyihii aan kusoo saarnay thamaraatin miro kuwa oo mukhtalifan ou kala duwan yahay ou iskhilaafayo alwaanuhaa midabadeedu ou iskhilaafayo waminmarka de waxaan marka hal biyo unbay ku kala baxeen ayay kuayay dhulka uga soo baxeen suuratula suuratu racdi baan kusoo marnay oo marka yacnii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku tilmaamay in yusqaa bimaa-in waaxid wanufadilu bacdahaa calaa bacdin fi lukul hal biyaan ku waraabinay dhadhanka iyo cunitaankuna waa lagu kala waa ku kala duwan yihiin hal biyo ayayna cabeen ogow ilaahay awooddiisa iyo qudradiis waay oo mirihii mid xoogaa dhanaan buu leeyahay dhanaankaa laga ayaa laga cunaa mid dhanaan iyo macaan isku daran buu leeyahay mid aada buu u macaan yahay waxyaabihii marka dhadhankiisiina waa kala duwan yahay midabkiina waa kan aayaddan ay tilmaamayso waa kala duwan yihiin oo haddii marka qudaar kala duwan ama miro kala duwan halkaas lagugu soo safo ama suuqyada aada qudaarta dunida ka baxdo dhan layskugu keeno markaad saas u fiiriso waxaad arkaysaa yacnii miro kala midab duwan intaana ilaahay baa abuuray awoodda alle ayay ku tusaysaa wa min aljibaali buurihiina judadun buurtan dheer aada arkaysaa judadun tubab ama jidad ayaa ahaaday judadun marka waa duruqun wadooyin khuadun waa la yidhaahdaa buuraha qaar waxaad arkaysaa marka jid baa dhex maraya jidkaa marka buurta dhex maraya ama meesha karinta ay ka tahay ama wadiiqooyin baa buurihii iska dhex maraya oo xooluhu ay qaadayaan oo dadku ay qaadayaan qaarkood oo waddo u ah ayb buurihiina marka yacni kaasaa ahaaday waxaa bannaan marka xarafkan in laqbadiis la yidhaha wa min aljibaali buurihii judadun ayaa ahaaday waa la yeeli karaa waxaa kaloo la dhihi karaa wa min aljibaali buurihiina jabalun buur ayaa ka mid ah buurihii waxaa ka mid ah buur taas oo judadun daatu judadin wadooyin u saaxiib ah hal buur oo wadooyin badan u saaxiibaa ahaaday biidun oo cadcad wa xumrun guduudan dhulkii ilaa isku mid maahan ayb kaas oo mukhtalifun ou iskale ou kala duwan yahay alwaanuhaa midabadeedu ou iskhilaafayo wasuudun ayaa ahaaday madow yacnii dhulal marka yacni jidad madmadow ama yacni midabkeedu ou madow yahay baa ahaadeen kaas oo qaraabiibu aada u daran madowgiisu ou dugul yahay oo aada u daran yahay ayb meeshaas marka wa min annaasi dadkii wadawaabi iyo waxa dhulka ku kutubo quraanshada ha ugu yaraato iyo wixii kasii yar iyo waxa ka weyn oo dhan dawaab kulli waa layidhaha wa min annaasi dadkii iyo wadawaabi wixii dhulka ku kutubayay nafla ahaa wal ancaami iyo xoolihiina mukhtalifun kuwa markaa uu kala gedisan yahay alwaanuhu midabadooda midabadooda kuwa ay kala gedisan yihiin waayo dadkii waxaad arkaysaa mid aada buu marka cadaan waa cad yahay mid cadaankiisu guduuda kusoo jira waa maariin mid waa madoow yahay midbas midabkoodu waa kala duwan yahay xooluhu sidoo kale wa oo halka jinsi waa kala midabo duwan yahay xayawaankan dhulka ku socdana sidoo kale wa mukhtalifun ku ou iskhilaafayo waaye alwaanuhu midabadiisa kadalika sidaadaas oo kale inamaa yaksha allaaha inamaa yakshaa waxaa uun ka cabsado allaaha alle min cibaadihi addoommadiisa xaal ay ka mid yihiin alculamaau baa ka cabsadaan kuwa ilaahay yaqaano meeshaas marka xadiid nabiga sal ll ly slama bukhaari iyo muslim looga soo saaray ayaa jiro oo nabiga sal ll ly slama min xadiidi caa-isha ah oo nebigaa wuxuu sameeyey wax shay buu nebigu sameeyey oo markaa yacni ruqso ka dhigtay fatanazaha canhu qowmun dad baa marka xoogaa arrinkaa yacni si iskaga dhowdhowray yacnii nebigii baa shaygaa ruqso ahaan u qaatay dadka qaarkoodna waa iska ilaaliyeen iyaga oo marka isdhahaya casiimada iyo go-aanka adag qaata ayb marka ayaa nebiga sal ll ly slama uu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu waa maxay yantazihuuna can shay-i iska ilaalinayo ka fogaanayo shay asnacuhu aniga aan samaynayo fawallaahi baan ku dhaartay innii la aclamuhum billaahi anaa ilaahay ugu aqoon badan iyaga anaa ilaahay ka aqoonis badan wa ashadduhum lahu khashyatan anaana ugu cabsi badan alle oo haddii alla ka cabsi ay noqotana anaa ugu alla ka cabsi badan hadday cilmi noqotana anaa ilaahay ka aqaan ayaga marka wax aan anigii qaatay oon ruqsadeeda ka ka faa'iidaystay oon qaatay iyagii inay tashadud iyo ad adayg galaan oo ay is yiraahdaan ruqsadan iyo intaan qaada lahayn annaga go-aanka adagaan qabsanaynaa inay dhahaan sidii inay markaa yacni nebiga ka ajar badinayaan oo kale waa maxay dadka sidaa yeelayo yiri nebiga sal ll slam dabcan saxaabada qasadkoodu nebigaad ka badinaysaan ma ahayn ayaga laakiin ayagu si kale u fakareenoo waxay is yidhaahdeen war rasuulka dembigiisii hore iyo kii dambe waa la dhaafaye idinku dembigiinii lama dhaafine armaad ka badan u baahan tihiin ayaga qaabkaas bay u fakareen ee nebiga ka badiya marna isma aynan dhihin nebigana marka waa ka celiyey sala allahu calayhi wasalam waxaa kaluu nebigu yidhi low taclamuuna maa aclamu haddaad ogaan lahaydeen waxaan aniga ogahay la daxigtum qaliilan wax yarna waa qosli lahaydeen wala bakaytum kahiiran in badanna waa ooy lahaydeen marka yacni anig waxaan ogahay ma og idiin waayo haddaa og tihiin haddaad ogaan lahaydeenna sidaan ma ahaateen idinku marka dadka ambiyadaa ilaahay ugu aqoon badan huma alamthal falamthal ayb aayadda waxaa kaley tusaysaa cilmiga iyo waxaa laysla xiriiriyey khashyada walidalika marka masruuq ayaa wuxuu waxaa laga wariyey taabiciga kafaa bikhashyati illaahi cilman ilaahay yacni in laga cabsado cilmi iyadaa ku filan mar haddii cabsi allaba qalbigaaga ay ku nooshahay cilmi taasaa ku filan wa kafaa biliqtiraari billaahi jahlan in ilaahay lagu kadsoomaana jaahilnimo kugu filan yani inaad rabbi ku kadsoonaataba waa khatar marka alla ka cabsiga la leeyahay alla ka cabsigu cilmi waa u baahan yahay oo haddaad alla kacilmi la-aanaan ilaahay ka cabsanaan dhahdana meel kale aad la aadaysaa dad baa cilmi la-aan intay ilaahay caabudeen ayay waxay ka tustay bay yidhaahdeen bacdi salaf inay muslimiintii marka ay seef u qaataan oo ay saxaabadii nebiga intay seef ula baxaan ay ay markaa yacni yidhaahdaan kuwaan ayaan marka yacni khayr ku raadsanaynaa dilkooda saasay marka yacni a'imadii hore salafka ay dhihi jireen saxaabada saxaabadii iyo taabiciinta marka iyada lafteeda cibaadada faraha badan ee jahligu la xiriiraa dhibaatay keeni caamilatu naasiba weynaam marka inaad rabbi ka cabsato ood uga cabsato sidii isaga ou rabaa la rabaa sida isaga ou rabo laakiin haddaad sida adigu rabto un u isticmaasho aad bay marka khatar u tahay waxyaaba xun baa ka imaada shacbi isagana ninbaa wuxuu ku yidhi aftinii ayuha alcaalim caalim yahu ii jawaab markaasuu caamir bnu sharaaxiil ashacbi uu yidhi inama alcaalimu man khashiya allaha caza wajalla caalim waa qofkii ilaahay ka cabsadu yidhi saa ogo marka caalmigu maahan kahratu riwaayaat iyo ma ahane khashyadii weeyaan inaad ku dhowrsato waxaas aada taqaano ama aada baranayso ibnu cabaas aayaddan wuxuu ku fasiray inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa culimadan wuxuu yihi aladiina yaclamuuna ana allaha calaa kuli shayin qadiir waa kuwa yaqaano oo og alleh inuu wax kasta awoodo marka meeshaa culimada waxay ka qaateen dadka rabbigood asmaa'diisa ku barta waayo culimada la sheegaya marka rabbi baad baranaysaa maxaa ku baranaysaa magacyadiisaad ku baranaysaa magacyadiina xaggey ku yaalaan qur-aankii iyo sunnadii nebigay ku yaalaan marka rabbi haddaad rabto inaad barato waa inaad marka asmaa'diisa iyo tilmaamihiisa taqaano si aad uga aqoonsato qeyrkiisa dadka hadda laakiin mafaahimtu waa isbedeshay qaar baa waxay ku leeyihin rabbi baa laga sheekeynayaa oo tilmaamihiisii baa la baranayaa waa la akhrisanayaa marka la yidhaha waxay leeyihin ilaahay maa haddana lasoo galay ma ilaahay baa loo soo dhigtay bay ku leeyihin ee ilaahay jaahilnimo maa lagu caabudi lahay ilaahayse seed ku caabudaysaa haddaadan aqoonin adiga ma kula tahayse rabbi inuusan iskaa barin markuu cibaado kaa dalbay alle waa iskaa baray sababtoo ah cibaado asaa iskale keliya waxa uu ku yeeshay oo tilmaan ah oo qeyrkiina uunan ku lahaanin waa lagu baray qur-aankay ku yaallaan marka haddaad ka jeesato cilmiga ku saabsan caqiidada caqiidada markaan le waxaan ujeedaa asmaada alle sifaatka alle culuumta ku tacalluqday ka mid tahay alasmaa sifaat ay ka mid tahay haddaad ka jeesato oo aad tiraa iga dhaaf aniga ma baranayo waxa weeyaan markaas cabsidii allah kaa maqnaanaysay ogow walidaalika qur-aanka markuu ilaahay amarna siiyo oo wax naga reebo muxuu rabbi daba dhigaan magacyadiisau daba dhigaan wاtaqu اllaha wاclamuu ana allaha shadiid اlciqaab ana allaha gafuuru xaliim ana allaha bima tacmaluuna basiir waxaasoo dhan maxaa loo daba dhigaa iyada ayaa la rabaa marka inay ku celiso magacaas markaad maqasho inuu ku celiyaa la rabaa amarkii alla aada fuliso inamaa yaksha allaha ilaahay waxaa uun ka cabsado allah min cibaadihi addoommadiisa xaal uu ka mid yahay alculamaau baa ka cabsadaan in allaha alla casiizun weeyaan alla addoommadiisa ka adag gafuurun dembi dhaaf badan in aladiina yatluuna kitaab allahi waaqaamuu الsalaata waanfaquu mima razaqnaahum sira wacalaaniya yarjuuna tijaarata lan tabuur in aladiina kuwa yatluuna akrinayaan oo ku camal falayaan kitaab allahi ilaahay kitaabkiisa wa aqaamuu oogeen asalaata salaada waanfaquu siiyeen mimaa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaahum aan ku arsuqnay siran musiriina iyagoo siraysanayo wacalaaniyatan mucliniina iyaga oo muujisanayo intaba bixiyey yarjuuna waxay rajaynayaan tijaaratan tijaaro ayay rajaynayaan kuwaasi ganacsi tijaarada oo lan tabuura aan baaraynin lan tabuura ay lan taksuda walan tahlika aan baaraynin halaagsamaynin min qowlihim waxay ka timid baarat isuuqu suuqi waa baaray soomaaliga laftiisa waa baaray watijaara yarjuuna waxay rajaynayaan tijaaratan bay rajaynayaan tijaarada oo lan tabuura aan baab aan halaag aan halaagsamaynin ama aan baaraynin meeshaan marka tilaawadana suuratulbaqaraan kusoo marnay macna tilaawa qur-aanku hadduu in aladiina yatluuna kitaaballahi haddii la yidhaahdo tilaawada waxaa laga wadaa kuwa akhriya ku dhaqmo oo ilaa kuwa iska akhriya laakiin aan ku dhaqmin wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya hortaal kuwaas lama amaanin qofku inuu into akriyo xaggana ku dhaqaaqo ka dheeraado ka tago kuwan sidaa loo ammaanay ma ahan kaas ina aladiina kuwa yatluuna akrinayaan kitaaballahi ilaahay kitaabkiisa akrinayaan bimacnaa ku camal falayo in lagu camal falana waxaa ka horeeya in la akriyo macnihiisa la fahmo markaa lagu camal falo shay aadan aqoonin saa ugu camal fasho ma aqoonaysid wa aqaamuu oogeen asalaata salaadii oogeen wa anfaquu bixiyeen oo siiyeen mimaa min bacdi maa kii qaarkii rasaqnaahum aanu ku arsuqnayna wax ka bixiyey siran iyaga oo siraysanayo wacalaaniyatan iyaga oo muujinayo yarjuuna khabarkii inada waa kanaa yarjuuna waxay rajaynayaan kuwaasi tijaaratan tijaaro tijaarada oo lan tabuura aan baaraynin muxuu alla sidaa u yeelayna liyuwafiyahum ama iyagii maxay saa u sameeyeen facaluu dalika sidaabay sameeyeen liyuwafiya inuu alle u oofiyo hum iyaga ujuurahum ajaryaalkoodii inuu u oofiyo wayasiidahum uu u kordhiyo min fadlihi fadligiisa xaggiisana uu uga kordhiyo inahu alle gafuurun mid dembi dhaafid badan waaye shakuurun abaalgudid badan waxyar ol ayuu sameynayaa qofkii markaasaa rabbi waxweyn ugu abaalgudayaa meeshaas marka liyuwafiyahumtaa in laamka laamutacliil inta laga dhigo lagu tacallujiye marka facaluu dalika lasoo qadaro way bannaan tahay yarjuunada in lagu xiraana waa bannaantaoo la yidhaha yarjuuna tijaaratan lan tabuura bay rajaynayaan maxay u rajaynayaana liyuwafiyahum ujuurahum rabbigood inuu u oofiyo ajaryaalkooda qaarna waxay leeyiin laamu lcaaqiba weeyaan laamka ama laamu sayruura waladii awxaynaa ilayka min alkitaabi huwa alxaqu musadiqa lima bayna yadayh waladii kii awxaynaa aan waxyoonay ilayka adiga xaggaaga aan u waxyoonay min alkitaabi xaal uu kitaabkii ka ahaaday uu yahay huwa isagu alxaqu weeyaan waa kii dhabta ahaa waay kan kuu waxyoonay oo kitaabka ah waa dhabta musadiqan xaal uu yahay midkii u rumaynayo limaa kii beyna yadayhi hortiisa ahaaday in allaha alle bicibaadihi addoommadiisa la khabiirun midkii hoos u og waaye basiirun aada u arkaayo uma markaa dabadeed owrathnaa umadan hadda mana taraakhiga lagama macnaynaye uma owrathnaa ay wa owrathnaa waawrahnaa uma awrathnaa ay waawrathnaa waxaanu dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii baan dhaxal siinay aladiina kuwii ayaan dhaxal siinay istafaynaa aan dooranay min cibaadinaa xaal ay addoommadeenna ka mid yihiin fa minhum iyagii daalimun baa ka mida mid dulminayo linafsihi nafsadiisa ku dulminayo wa minhum iyagii muqtasidun ku dhexdhexaysanayaa ka mid ah wa minhum iyagii saabiqun mid dhaqay oo hormaray baa ka mid ah bilkhayraati khayraadkii ku dhaqay oo ku hormaray biidnillaahi ilaahay idinkiisa iyo amarkiisa ugu hormaray daalika kaagaasi huwa isagu alfadlu weeyaan waa fadli alkabiiru aada u weynin badan labadan aayadood aayadda horena de qur-aankii buu ilaahay aada ugu weyneynayaa oo alla wuxuu yidhi waladii kii oo waxayna aan waxyoonnay ilayka adiga intii ka ah aanu ku waxyoonnay min alkitaabi xaalow kitaabkii ahaa yacni u ka ahaaday huwa isagu damiirulfasli waayo huwadan huwa isagu alxaqu weeyaan khabarkii marka alxaqu marka aladiina waa mubtada jumlada ka danbeysa awxaynaa ilayka min alkitaabi ina waxaa weeyaan silatulmawsuulki jumladii silada ahayd weeyaan oo laa maxala laha min alicraab caa-idkana halkan damiirulfasligii baaba noqonaya huwa ile aladiida huwada ay u laabanaysaay huwa isagu alxaqu warkii baa ku dhammaystirmaya waa khabarkii musadiqan xaal uu yahay kii u rumaynayo limaa kii beyna yadayhi hortiisa ahaaday in allaha alleh bicibaadihi addoommadiisa la khabiirun mid aada u og waayo hoos uga warqaba axwaashooda basiirun aada u arkayo uma awrathna alkitaaba aayaddanna culimadii hore waxay dhihi jireen qaarkood arjaa aayatin fii kitaabillahi ama waxay ka mid tahay aayadaha ugu rajada badan ilaahay kitaabkiisa maxaa yeeley ummatu muxamed ayaa saddex qeyb laga dhigay mid khayrka ku horumaray iyo mid dhexdhexaystay oo waajibkii kasoo baxay xaaraanta iska ilaaliyey aan laakiin sunnooyin iyo waxba ku darin iyo mid isagu markaa wax dayacay oo yacni daalimun linafsihi midka la leeyahay nafsadiisiibuu dulmiyey waajibkiibuu wax ka layacay xaaraantii ama kabaa'irtiiba wax kamida koray muctaqadkiisii laakiin iyo tawxiidkii dabcan kama tegin saddexdiiba marka waxaa laga dhigay ummatu moxamed inay yihiin saddexdoodana waxaa loo ballan qaaday dalika huwa alfadlu lkabiir jannaatu cadnin yadkhuluunaha baa alla yihi waxaa kaloo meeshan laga qaadanayaa daalim marka la yidhaahdo wuxuu noqon karaa dulmigii aan kufriga ahaynuu noqon karaa oo maxaa yeeley dulmi waxaa jira diinta qofka ka bixinayo gaalnimada waa dulmi dulmi aan gaalnimo ahayn oo ka sokeeya gaalnimadana waa jiraa midkan aayadda ay sheegayso oo dulmun duuna dulmin ayaa la yidhaahdaa kaasna qur-aanka marka labadiiba waa ku timid oo maalidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaaci way ku timid ina shirka la dulmun cadiim aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin iyo shirki baa loo jeedaa kuwaas dulmiga aayaddan ay sheegaysana shirki ma aha leanna inaynan ahayn waxaa ku tusaya uma awrathna alkitaaba aladiina istafaynaa baa layidhi jannaatu cadninna gadaal baa laga sheegay caamatlmufasiriinna baqawi sida uu sheegayo aayaddan waxaa weeyaan caamatlmufasiriin ama akharulmufasiriin waxay ku tageen in aayaddaani ummatu moxamed ay ka wada waramayso ayb daalimku marka wuxuu noqon karaa kii naarta la geliyey oo laga soo saari doono wuxuu noqon karaa kuwa naarta ha aadaan la yidhi oo laga soo celin doono shafaacada nebiga iyo ambiyada ama malaa-igta iyo looga soo celin doono kulligood waa soo gelayaan daalimun linafsihi uma markaa dabadeed awrathna alkitaaba marka qur-aanka waxaad dareemaysaa haddaan aayadaha la ysku xirin oo qofka uu aayaddan un ku dhego uu jiito mid kalena uu aayad kale ku dhego uu jiito muraadkii alle iyo rasuulka meeshaas kama muuqanayaan waxayna noqonaya qur-aanku mid laysku garaaco dariiqadana waxaa sameeyo dadka ahlu bidcada ah walidaalika muctasilada iyo khawaarijtu markay inkirayaan shafaacada waxay isticmaalayaan maalidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaaca layidhi ee daalimaa layidhi daalim wax kasta waayuu ku leeyahay aayaddan marka uu joogana muxuu sameynaa marka waxaa dhici karta marka irjaaga kan uu ku jira ama murji-a ahna inuu aayaddan intuu usoo qabsado uu ka fahmo jannay galayaan mar haddii la yidhi macsi inaynan waxba dhibaynin nacam oo jannada marka uun kulligood inay ku qulqulayaan awal wahla marka ugu horeysaba inay hore jannada ka gelayaan qof ahlu tawxiidna aan la ciqaabaynin saasuu isaguna marka yacni qaadanaya aayaddaanuu soo qabana aayadihii kale waa ka tegayaa ama axaadiidta nebiga ee tilmaamayso dad muslimiina in ay dhici karta in la ciqaabo xaquna mar walba ifraadkaas iyo tafriidkaa unba u dhexeeya nufuustuna waxay jeceshahay xadgudubka imaa inay halkan aado iyo imaa inay geeska kale aado inay dhexda ku socoto waa ku adag tahay laa siyamaa qofka marku cilmiga uu dhowaangal uu ku yahay dhalinyaronimana ay ugu darsanto wax ka daran oo ka orod badan ma leh nacam wax badan isagoon u fiirsanin waxaana laga yaabaa caynulxaqi inuu u arka baatil oo uu markaa yacnii farta uu kusoo godaayo qofkii markaa yacnii wixii aayaadka ama jamcintooda ama axaadiidta iyo wax ka bixin karay inuu marka farta ku godaa dhici karto de waa qof iyo sidau taladii talada uga boodo wixii ilaahay ugu khatimayna noqonaysaa qofka ninkii isagoo quluwi ku jiro dhex ordaayo ee naftu ay uga baxdo oo isaga ama muslimiin gaalaysiinteed ama yacnii ay ku jirto ictiqaad faasida isagoo ku jiro nafta ay uga baxdana hadda waxaa weeyaan meel xunay nafti uga baxday qofkii wax fahmo oo gadaal iska saxo oo cilmiga bartana oo cilmiga yacni xaqiiqdiis aada u gartana isagana dee ilaahay ilaahay ha u yacnii ha ku shukriyo rabbi unbaa waafajiyey uma intaa dabadeed awrathnaa ama waawrathnaa uma ay waawrathnaa waxaanu dhaxal siinay alkitaaba kitaabkii baan dhaxal siinay aladiina kuwii baan dhaxal siinay istafaynaa aan dooranay min cibaadinaa addoommadeenna xaal ay ka mid yihiin fa minhum iyagii daalimun ku dulminayaa ka mida linafsihi nafsadiisa wa minhum iyagii muqtasidun ku dhexdhexaysanayaa ka mid ah wa minhum iyagii saabiqun ayaa ka mida ku dhaqay oo ku hormaray bilkhayraati khayraadka biidni illaahi ilaahay amarkiisana ugu hormaray iyo idinkiisa dalika kaagaasi huwa isagu alfadlu weeyaan fadli alkabiiru aada u weynin badan jannaatu cadnin negida jannadeeda ayay yadkhuluuna gelayaan haa iyadii marka jannaatuna waa mubtada yadkhuluunahana jumla khabariya jannaatu marka waa nakiro waxaa musawiq ka dhigay idaafada jannaatu cadnin ayaa la yihi nacam waxaa kaloo bannaan jannaatu cadnin in laga dhigo bedel dalika huwa alfadlu lkabiir laga bedelo oo dalika kaagaasi huwa isagu alfadlu lkabiiru waaye fadligii weynaa jannaatu cadnin waaye in la yidhaha kaas cadfubayaan waxaa laga dhigi karaa marka bedelna waa laga dhigi karaa cadfubayaanna waa isaga dhici kartaa inuu ku bannaan yahay wasaalixan libedeliyatin yuraa fii naxwi gayriha ghulaamu yacmuraha wax kastoo marka yacni bedel ku bannaan cadfubayaanna waa ku bannaan yahay laba mas'ale ma ahane fii naxwiha ghulaamu yacmuraha iyo wanaxwu bishrin taabici lbakriyi mithaalkii marka ay sheegi jireen ayb yadkhuluuna marka haddaad bedel ka dhigto taabic aada jannaatu cadnin ka dhigtid yadkhuluunaha waad iska xaaleynaysaa marka yadkhuluunaha xaal ay gelayaan ayb tan dhibka yar aan iska qaadana marka jannaatu cadnin negida jannaadkeeda ayay yadkhuluuna gelayaan haa yacni iyadii bay gelayaan yuxallawna waa la qurxinayaa oo waa la biladaynayaa fiihaa jannada dhexdeeda ayaa lagu qurxinayaa min asaawira ayaa lagu qurxinayaa jinjimo jinjimaha oo min dahabin dahab ah wa lu-lu-an luul ah jawharado ka samaysan ayaa lagu qurxinayaa marka wa lu-lu-an macnaheedu marka yacni waxaa weeyaan asaawiradaas ayaa booskeeda waxay iska tahay mafcuulu bihi camal yuxallawna fiiha min asaawira ay asaawiray ka dhigan tahay walulu-an saas wa libaasuhum dharkooduna fiiha fi ljannati jannada dhexdeeda xariirun waa xariir mara aada u jilicsan oo jirku jecel yahay weeyaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay usugnaatay aladii allihii adhaba tegsiiyey cannaa inaga xaggeena naga tegsiiyey alxasana murugta allihii tiiraanyada iyo murugta naga tegsiiyaa ammaan leh adduunyada intii la joogo murug ma dhammaanaysaa ma dhammaanaysa hadaad hadda waxayso ma la oga sida la noqon doono xagga laakiin qofka murugta waa daynaysaa ina rabbanaa rabbigeen lagafuurun mid dembi dhaafid badan weeyaan shakuurun abaalgudid badan aladii axalanaa daara almuqaamati aladii allihii ayaa ammaan leh oo mahadsan axalanaa na dejiyey annaga daara almuqaamati negida daarteeda na dejiyey daarta lagu nagaanaya in laga guuraynin waa jannadii min fadlihi isaga fadligiisa dartiina nagu dejiyey laa yamasunaa ama min fadlihi xaalay fadligiisa tahay laa yamasunaa na taaban maayo fiiha jannadaa dhexdeeda nasabun xanuun na taaban maayo wajac xanuun yacnii na taaban maayo walaa yamasunaa na taaban maayo fiiha jannada dhexdeeda luquubun noog ama daal daal iyo noogitaanna na taaban maayo sidaabay dhahayaan ayb wa qaaluu waxay yidhaahdeen alxamdu amaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii adhaba tabiyey cannaa inaga xaggeenna naga tegsiiyey alxasana murugta iyo tiiraanyada ina rabbanaa rabbigeen lagafuurun mid dembi dhaafid badan waaye shakuurun abaalgudid badan alladii rabbig alladii allihii ayaa ammaan leh axalanaa na dejiyey daara almuqaamati daara aliqaamati negida daarteeda min fadlihi isaga fadligiisa dhartii nagu dejiyey laa yamasunaa na taaban maayo fiihaa daartaa jannada dhexdeeda nasabun nagu taaban maayo xanuun iyo dhib dhib nagu taaban maayo walaa yamasunaa na taaban maayo fiihaa jannadaa dhexdeeda luquubun wax daal iyo noog ahna na asiibi maayo oo na taaban maayo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamed